arinta horta annaga bulshada rayidka ah mxuah waayahan dambe oo dhanba waxaan waxaan fiirinaynay sida wax u dhacayaan saddex arrimood oo mxuu ahay ayaa ayaa jira mid waxa waaye xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo garsoorkiibaa isku milmay waxay u muuqataa inay hadda mid yihiin bulshada rayidka ahna doorkeedu wuxuu ku fiican yahay boqolkiiba sagaashan marka ay saddexda waaxood ee dowladdu ay mid walba ayba shaqadeeda ay qabsanayso taa micnaheeda haddaan soo koobo waxa waaye marka aad mid ka tabanaydo midda kale aad u dacwoonaysaa marka taasi ay wax ka qaban weydo aada u dacwootana waxa weeyaan tan kale aad u gudbaysaa marka ayaan darro weyn bay noqonaysaa haddii sida hadda wax u socdaan baarlamankii iyo xukuumaddii iyo garsoorkii ay noqdaan hal hay-adood magac loo bixin doono kolleyba cidda ku shaqalaha u bixin doonta laakiin hadda siday u muuqato waa sidaas waay doorkii doorkii bulshada rayidka ahay marka waxa weeyaan taasi wax weyn bay u dhintay arinta kalabaad oo doolka bulshada rayidkaa wax u dhintay waxa weeyaan amniga wadanka yacni hadda waxaad arkaydaa xisbigii shahaadada la siiyey axsaabtii shahaadada la siiyey ayaan loo ogolayn in ay muxuu ahaa mataqaanaa dadkii la hadlaan shacabka ah axsaabtuna de dabcan waa rukun ka mid ah rukumada muxuu aha dowladnimada waayo iyaga ayaa waxay soo carbinayaan hogaankay soo carbinayaan dadkay abaabulayaan dadkay u sheegayaan muxuu aha mataqaanaa siyaasadooda taasina abaabul bay ka dhigan tahay marka marka nidaamkan dimuqraadiga laga hadlayo waxa weeyaan axsaabtu ama muxaafid ha ahaato ama mucaarid ha ahaatee waxa weeyaan door weyn bay ku leeyihiin wacyiga dadka soomaaliyeed maxaad kala jeedaa isku milanka hay-adaha dowladda waxaan uga jeedaa waxa waaye yani hadda baarlamaanka waa la socotaa oo wasiirada waxaa laga keenaa baarlamaanka wasiiraduna way badan yihiin kontameeyo ayay ayay ayay gaarayaan axsaab iyo waxbaa jirjira iyaga udhowda hoosta isaga jira marka waxaan ka wadaa waxa waaye wax allaale wixii xukuumaddu keento baarlamaanka horey ka marayaan iyada oo weliba dad badan oo ama bulshada rayidka ka tirsan ama ganacsiga ka tirsan ama dad kaloo soomaaliyeed diyaasbarada ka tirsan arrintaasi ay ka muujinayaan cabasho weyn ay ka muujinayaan isku milmida waxaa muujinayda saacadda la keeno isla saacad gudaheed in go-aankii la gaaro oo aan procedureskii iyo nidaamkii iyo wixii aan la wada raacaynin wuxu ay iska noqonayaan qoorka qabad ay noqonayaan afka qabad ayaan ula jeedaa inay noqonayaan marka waxaad moodaa dee caanihii islaamtu ay xoolaha kasoo lisayday ee muxuuah mataqaanaa dhiisha ku shubayday ee iyadu lulanayday oo kaleeto hadday siyaasaddu noqoto xooga aad bay arrintaasi u halistaa weliba wakhtiga aan hadda marayno go-aanadii ugu dhaqsaha badnaabu u muuqanayaa shalabaa golaha la keena isla shalabay meel mar siiyeen muxuu ka dhignaa go-aan weynna uu ahaayo oo dadka soomaalida taagan go-aan weyn oo saameynaya buu ahaa wararka hadda lahayo oo miidiyaha ku jiraana waxay muujinayaan ninkan hadda la sheegayo inuusanba ahaynba nin khabiir ah inuusan ahayn ayay muujinaysaa dadka qaar waxay ku doodayaan in muxuu ahay wadamo kaleeto ay u dhiibteen bangiyada dad ajnabi ay u dhiibteen laakiin wadamadaasi hay-adahoodii ma shaqaynayaan ma isku milan yihiin mase way kala shaqaynayaan waayo haddii ay hay-aduhu kala baxsan yihiin oo garsoorku hadda uu sidii la rabay uu shaqayn lahaa oo xukuumadda ka madax banaanaan lahaa waxa weeyaan dadka cabanayaahay xaggaas ayaa la aadi lahaa haddii baarlamanku uu sidoo kaleeto ka madax bannaan yahay iyadana xaggiibaa la aadi lahaa marka ayaan darrada imaanaydaah iyo walwalka weyn dadka ku haydaa waxa waaye yacni wixiibaa isku wada mid ah marka hadday isku wada mid yihiin qofkan ajnabigaaha iyo u adeegayaabaa imaanaysa arrinta kaleo su-aasha culus ah oo aan codsan lahaa in madaxda ay ka jawaabto waxa waaye dadkii soomaaliyeed ee bartay sida maaliyadda loo maamulo oo laga yaabo ninkaas inay ka aqoon badan yihiin ma waxaynu dhahaynaa xaq ma lihidin in laydin tijaabiyo oo laydinku fiiriyo magaciis midda kale oo meesha imaanaydaa waxa waaye qofkan ajnebiga ahi af soomaaliya kuma shaqeeyo wuxuu ku shaqaynayaa af ajnebi bangiga dhexe inta tago kama dhex shaqaynayo meelo kale ayuu ku shaqaynayaa marka su-aalahaasoo badan ayaa miidiyaha ku jira anugu dhaqaalayahan maahi laakiin aniga macquul bay ila tahay su-aalaha la weydiinayo madaxdeennu inay ka jawaabaan oo waa mid waaye annagu waxaanu aada u sugaynay waxa weeyaan shuruuc badan in la sameeyo shuruucda in la babedelo oo loo babedelo had walbaba sida dad ay u rabaan ama madaxdu ay u rabaan na annaga wayna dhibaydaa waayo shuruucdii kale oo loo baahnaayo dowladaha xubnaheedu muhiimka aysan ay ku shaqayn lahaayeen ayaa maqan waana mid in la ogaado waaye waddankani waxa weeyaan kow iyo labaatan sano nidaam keligid talisa oo adag ayuu soo maray labaatan iyo ka badanna wuxuu soo maray fowdo wax lagu cabiraa aysan jirin marka ma noqon karayo yacni wax dad yari ay ka taliyaan oo ay siday ay iyaga la tahay ku maamulaan